kulankan ayaa ahaa mid lagaga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka reer falastiin ee ku nool marinka khaza waxaana hogaaminayay wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan iyo wafdi culimo ah kuwaasi oo kulanka lagaga hadlayay arrintaasi la qaatay culimaa u diinka magaalada boorama wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan maxamed sheekh aadan cilmi ayaa xusay in ujeeddada shirkan loo qabtay ay tahay sidii walaalaha khaza ee dhibaataysan waxtar loogu muujin lahaa taas oo uu sheegay inay u yimaadeen magaalada kulankeennan iyo wadajirkeennan qiimaha badan ee ilaahay inoo suurtogeliyey ee aynu isugu nimi inaynu u nusrayno diinteenna aynu u nusrayno ugu nusrayno inaynu waajibaadka walaalaheen inaga haysta wax tar isugu nimaadno waxa weeyaan waa wax ilaahay runtii lagu mahadiyo ummad sidaa u midaysan oo waa yeelkeedii horkacay xaggaana waanu kaga nimi oo madaxweynuhu isaguna arintaa isaga waxa weeyaan inoo bilaabay intiinan mudan taahee maanta isugu timi hawshaa muhiimka ah inay ka qayb qaadato oo ay waxa weeyaan si alla sidii suurtagal ah sidii ay culimmadu xaggan iyo xaggaaba u hadashay inaynu doorkeenna ka soo baxno macdiratan ilallah inaynu maanta ka soo baxno taana waxa weeye runtii waana ku rajo weynahay waana ku faraxsanahay waana ku rajo weynahay inaynu guul ka keenayno oo arrintaa waxa weeyaan goobanimadeenna aynu kaga qayb qaadanayno ilaahay subxaana watacaalana aynu ajar kaga doonayno kagana helayno walaalayaal waxba hadalka la badin maayo culimadii baa tidhi horaysa iyo dambaysaba tidhi sidii ay ahayd iyo wixii ay lahayd waxaan maanta idinkana idinku nimi waa ognahay inaydaan raggii maalqabeenka ahayn laakiin maalka mid yar mid weynba dadkeenna haya sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo ku hadlayay magaca culimaa udiinka magaalada boorama ayaa dhankiisa sheegay inay dalka ay kala mid yihiin arrinta diyaarna ay u yihiin qaadhaanka loogu yaboohayo dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka kasa ee falastiin waddankaan kala midnahay waanan qaadanay waanan dadaalaynaa taagna waa halkeed kolley gobol hargeysiya inaanaan gaadhayn waanu is arkaynaa waxaa la yidhi odayada xukamahooda ay odhan jireen adaafa hudhudun sulaymaana wajunda hudhud baa martigeliyaa nebi sulaymaan iyo junuuddiisii iyo waan idin marti qaaday ilaaliya markaasaa la yidhi tolo hudhud muxuu ku marti qaaday ma odhanin qoladii may odhanin ma marti qaadi kartide way ka guddoomiyeen oo waa yahay bay yidhahdeen xabado ay wuxuu soo qabtaa adhoo baddii buu geliyoo wuxuu yidhaa la yidhi man faatahu laxmu falaa yafuutahu lmaraqu markaa waanu kacaynaa arrintaa insha allahu tacaala waana dadaalaynaa waxba taagtayadana waxba la hari mayno waddankaana kala mid nahay waana dadaalaynaa insha allahu tacaala mid ka mid a culimaa udiinka reer hargeysa oo ka mid ahaa wafdiga wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan ayaa ku adkeeyey culimada magaalada in fariinta ay gaadhsiiyaan bulshada qof walbana aanu waxba kala hadhin wixii uu hanti u heli karo dadkaasi reer boorima waana gobolkii diinta dashaqbaledkii somalilanna waa noo haysaan waxaana laydiin doorta haddii tijaartii iyo ganacsiintii siyaasiyiinta loo yeedhi waaye dadka waxa indhaa u ah culimada oo dee halkuu wadnuhu ugu jiro bini aadanka ayay culimmadu ugu jirtaa fariinta aa gudbinaysaan inay noqoto khasaha loo duceeyo waxna yaan lala hadhin mood iyo nool habluhu dahabkooda boloodhka wax walba biidni illaahi tacaala miyi iyo magaalaba inaan isku tashanno haashim sheekh cumar good v o a boorama